إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qaar ka mid a ciidamada haram cad ee uu samaystay madaxweynaha kursiga kumintiday ee dowladda federaalka moxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxay ku biireen ciidamadaasi ka soo horjeeda dagalooga muuse suudi yeelaxoog oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa waxa uu sheegayaa in farmaajo kursiga ay ka kicinayaan ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta nin darawal ah ku dilay magaalada muqdisho dagaallo lala beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa maamulada la shaqeeya ayaa xalay ka dhacay gobollada dalka qaarkood munaasabad in ka badan labaatan neef oo geela oo odayaasha gobollada jubbooyinku ay kula wareejinayeen wilaayada islaamiga ee jubbooyinka si loogu geeyo ragga furmaha jihaadka ku sugan ayaa ka dhacday magaalada jilib ee xarunta wilaayada jubbooyinka degmada ceelcadde ee wilaayada gedo ayaa waxa ay ku tilaabsanaysaa horumar dhinacyo kala duwan leh iyadoo ka soo kabsanaysa dib u dhicii ay u geysteen amaba badeen ciidamada kenya sidoo kale warka waxaad ku maqli doontaan insha allah warbixin ku saabsan toban sano kadib dilkii sheekh usaame bin laaden maxaa iska bedelay habsamuu socodka jihaadka caalamiga ah intaa waa qodobadii warku waaweynee dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay waxay qaadeen dagaalla ka dhana shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo maamulada la shaqaynaya ciidamadooda ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin ayaa weerar culus waxay ku qaadeen fariisin ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa halkaasi laga maqlayay sidoo kale ciidamo kale oo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxay weerar ka fuliyeen deegaanka arbacow oo ka tirsan ceelasha biyaha oo muqdisho kaabiga ku haysa laakiin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose sidoo kale xalay magaalooyinka qansax dheere iyo baydhabo waxaa ka dhacay dagaalo foolka fool oo ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay la galeen ciidamada maamulka koonfur galbeed ee kaalinaya etoobiyaanka magaalooyinkaasi haysta ciidamada kenya iyaguna xalay waxa ay la kulmeen weerar kaga yimid dhanka xarakada shabaab almujaahidiin waxaa lagu weeraray hosingow oo ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaana in muddo halkaasi ka socday dagaal geesta kale shalay gelinkii dambe howlgal qorshaysanaya ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay ka fuliyeen inta udhexaysa deegaanada dhobley iyo liboya dhanka kenya ay maamusho waxayna gacanta ku dhigeen gaari cabdibilaah oo ay lahaayeen ciidamada maamulka jubbaland ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa gaarigaasi goobta ka kacisay waxayna la aadeen mid ka mid ah deegaanada ay ka taliyaan ciidamada dowladda federaalk ayaa maanta nin darawal ah ku dilay magaalada muqdisho cismaan nuur geedi oo ahaa nin odaya waxaa lagu dilay deegaanka carwa idko ee magaalada muqdisho cismaan ayaa la sheegay in uu gaari uu watay islamarkaasina ay ku dhacday xabad uu soo riday askari ka tirsan dowladda federaalka ah askarigii dilka geystay ayaa la sheegay in goobta uu ka baxsaday goor dambe ayaa meydka darawalka layidhaha cusmaan laga qaaday goobta ciidamada dowladda federaalk ayaa waxay ku caanbixeen in si bareer ay u dilaan dadka shacabka tii oo aanay jirin cid wax ka qabanaysa qaar ka mid a ciidamada la yidhahdo haram cad ee uu samaystay madaxweynaha kursiga ka kicila maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxay ku biireen ciidamada ka soo horjeeda taliya xigeenkii ciidanka haram cad iyo ciidamo uu hogaaminayo ayaa shalay gelinkii dambe waxay ku biireen ciidamada ku sugan aagga siigaale ee magaalada muqdisho kuwaas uu hogaaminayo xildhibaan mahad maxamed salaad mahad maxamed salaad ayaa bartiisa facebooka waxa uu ku qoray in sarkaalkan iyo ciidamadii la socday ay ku soo biireen ciidamada asiguu horjoogaha u yahay madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa arrintaasi qalqal ku abuurtay ciidamada dowladda federaalka ayaa laba u kala jabay waxaana isugu jiraan dhufaysyo iyadoo deegaano madaxtooyada ku dhow ay ku sugan yihiin ciidamo ka soo horjeeda madaxweynaha oo kursiga ku mintidaya mucaaradka ayaa hub badan aruursanaya waxaana doonayaan in ciidamada gacantooda soo galaya aanay dib ugu noqon taliska farmaajo uu hormuudka u yahay iyaga oo damacsan ilaa waxay ku sheegeen doorasha ka dhacayso inay sidaasi ciidamadaasi u sii maamulaan islamarkaasina haddii farmaajo soo weeraro ay isaga difaacaan geesta kale dagaal ooga hore muuse suudi yalaxow oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa waxa uu ku goodiyey in farmaajo kursiga ay ka kicinayaan muuse suudi waxa uu ku sugan yahay aagga minarayo halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo qaarkood ka yimaadeen dhanka gobolka shabeellaha dhexe soona baneeyey dhufaysadii ciidamadaasi ayaa hubkoodu waxaa caashiisa loo jeediyey dhanka aqalka madaxtooyada muuse suudi waxa uu sheegayaa in farmaajo uu la mid yahay madaxweynayaashii asiga ka horreeyey sida shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud haddii arrinkaa uu ka hor yimaadana amaba diidana ay tabtoodoo kale ka dhigayaan taa micnaheeduna waxaa weeye in ay kursiga uu ku fadhiyo qori ceeraddii kaga qaadayaan
ciidankan farmaajo madaxweyne xasan sheekh kama fiicno hadduu ka fiican yahayna waa ii sheegi kartiin madaxweyne sheekh shariifna kama fiicno hadduu ka fiican yahayna waa ii sheegi kartiin derajo ma dheera marka berigi siday yihiinuu yahay hadduu siduu yahay inkiraayo siday yihiinaa la gaarsiiyahay lagama yaabo dhallinyaradayna inay naqdaan la dildilo la ruruqseeyo halba ha lagu bedelo iyagoo isla ayagiya haddaa kuwa annaga kuwaynaan dilo waayan muuse suudi waxa uu farmaajo ku amray in uu ka baxo aqalka madaxtooyada oo uu guri kiraysto maadaama aanuu madaxweyne ahayn sida uu yidhi lama se oga haddii farmaajo uu taa yeeli doono iyo in kale farmaajo waxaad hayso sooday haddii kale kursiga ka kac adiga malihid kursigeed guriga ka bax guri ijaara gal dadka guriga ka baxay kama fiicnid xil wareeji lagaama rabo ninka la yidhaaho xasan cali khayr kama wareejin haye guddoomiyaasha ka horreeya kama wareejin waryaa adiga qofku ugu sharfi maya in lagaa wareejiyo lagama yaabo in lagu ma mudnidi ka bax meesha awoodda madaxweynaha dowladda federaalka ayaa aad hoos ugu dhacday waxaana xusid mudan in jidadka qaarkood sida jidka makaal mukarama oo kale aanu mari karin maadaama ciidamada mucaaradku ay haystaan imankana ciidamada asaga ilaalinaya waa kuwa keebla yuurara oo ka baqaya in goor waliba madaxtooyada lasoo weeraro muuse suudi waxa uu sheegayaa inaanay jirin cid warka farmaajo yeelaysaa qof amarka qaadihe ma leh amarkiisana qof ma rabto waxuu sheegana beenuu noo sheegaa beenuu sheegaa baarlamaan beenna how wuxuu yidhi waa ii kordhiyey haddana baarlamaan been how yidhi waa ka noqoye aniguna waxaan yeelo ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha doorashada iyo ciidamada doorashada amniga haa ciidamo amniga waryaa kuwa kale yaa gacantaada gelshay ma kuwa kale adugu leedahay yaa ma aha waxaas gaal anugu hal xaba ka fali mayno laakiin gumaysi lagama yaabo inaan qof ka yeelno qofka yeedhi mayno waxaan rabnaa inaan runta sheegno farmaajo ayaa dhowaan waxa uu sheegay in ra-iisul wasaarihiisa maxamed xuseen rooble uu ku wareejiyey waxaa loogu yeeray doorashada iyo sugitaanka amnigeeda laakiinse mucaaradku waxay aaminsan yihiin in ra-iisul wasaaruhu uu ahaa doono mid madaxweynuhu uu wax u soo meerinayo ee aanu madax bannaanoo doonin tuwankaasi waxa uu yahay mid aad u xooggan waxaa loogu yeeray beesha caalamka ayaa farmaajo cadaadis saaray taasina waxa ay keentay in arrimaha doorashada uu faraha kala baxo waxayna u muuqataa in lagu soo amray in ra-iisul wasaaraha uu ku wareejiyo xilka la xiriira doorashada iyo sugitaanka amnigeeda maadaama mucaaradku asiga aanay aaminsanayn amaba aaminayn odayaasha dhaqanka ee walaayada jubbooyinka ayaa in ka badan labaatan neef oo geela waxay ku wareejiyeen walaayada jubbooyinka si ay u gaarsiiso ragga ku sugan furmaha jihaadka maxamed cali aadan ayaa warkan inoo haya munaasabadan oo ahayd mid ballaaran oo lagu wareejinayay geela ayaa waxay ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka waxaana ka soo qaybgalay mas-uuliyiin waxgarad iyo marti sharaf kale dhowr iyo labaatan neef oo geel ah ayay beelaha dega wilaayada jubbooyinka ku wareejiyeen maamulka wilaayada islaamiga ee jubbooyinka kuwaasoo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka nabadoon cabdiraxmaan shiilow dhaqane afhayeenka odayaasha dhaqanka ee jubbooyinka iyo suldaan cabdiweli ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey hadafka munaasabadda iyo xoolaha ay soo direen qaar ka mida beelaha dega jubbooyinka marka waxaan wareejinaynaa geelaas laba iyo labaatanka oo ilaahay noo suurogeliyey xoogay dib buu nooga dhacay waxaan rabnay bisha ramadlaan kowdeeda inuu naga wareego waana diyaarinay marka haddee umuradii aan ku wareejin lahayn waaliga walaayada iyo madaxda jeeshka baa howlo jiray ilaahay baana makaniyey maanta oo ay tahay bishu toban iyo toddobo baa waxaan wareejinaynaa laba iyo labaatankaas neef oo geela mujaahidiinta ku wareejinaynaa ilaahay baanan in badan ugu mahadcelinaynaa oo noo suurageliyey intaasna kuma joogi doonto way socon doontaa hawshan biidn illaahi kariim waxaan halkaas kugu nimid xalfadan inaan wareejinno geelaas odayaasha ay ka hadleen hortayda ee dhan geelaas labaatan iyo laba neef oo geela sidoo kale waxay soo bandhigeen beelaha maamulka islaamiga ee jubbooyinka ku wareejiyey geela waxaan rabaa inaan kaga noqdo beelaha bixiyo geela inaan ku xuso maxaanku idhahdaa meeshaan magacyadooda lambar kow beesha sadowa lambar labo waa beesha leelkase lambar saddex waa beesha habargidir lambar afar waa beesha jariirweyne lambar shan waa beesha xabaadle lambar lix waa beesha muqaabul lambar toddobo waa beesha reer awqudub lambar sideed waa beesha mudullood lambar sagaal waa beesha garre lambar toban waa beesha warday lambar kow iyo toban waa beesha gaaljecel lambar laba iyo toban waa beesha dagoodiye lambar saddex iyo toban waa beesha macallin weyne lambar afar iyo toban waa beesha yantaar lambar shan iyo toban waa beesha laysaan lambar lix iyo toban waa beesha maxamed suweyr lambar toban iyo toddoba waxaa baxshay beelaha direed lambar toban iyo sideed waa beesha cawlyahan lambar toban iyo sagaal waa beesha bartire waa beelaha meeshaan ku baxshay laba iyo labaatanka neef oo geelah ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalla oo munaasabadda soo xiray ayaa beelaha kala wareegay geela nool ee loogu talagalay ciidamada mujaahidiinta wilaayada maanta halkan waxaan insha allahu tacaala aan ka guddoomaynaa golaha odayaasha dhaqanka wilaayada jubbooyinka oo wilaayada guddoonsiiyey wilaayaduna ay ku wareejinaysa insha allahu tacaala wixii la guddoonsiiyey liwaaga jeyshka wilaayada jubbooyinka xoolo gaaraya ilaa iyo dhowr iyo labaatan neef oo geela ay golaha odayaasha dhaqanka ay ugu deeqeen mujaahidiinta bisha barakaysan waxaan leenahay waa arrin lagu daysto waana wax wanaagsan in mujaahidiinta waxa weeyaan lagala qayb qaato jihaadka ay ku jiraan naf iyo maalba in loogu deeqo oo loo loogo ayaguna ay dareemaan camalka iyo shaqada ay ku jiraan iyo jihaadka iyo ribaadka ay ku jiraan in odayaasha iyo qabaa'iladu ayaguna ay dhankooda ay kaga jiraan garab iyo gaashaanna ay u yihiin arrin aad iyo aad loogu baahnaa bay ahayd sidoo kale waaliga ayaa bogaadiyey geela ay keeneen qabaa'ilka ku dhaqan wilaayada islaamiga ee jubbooyinka markaan uguma horreyn golaha odayaasha dhaqanka inay bixiyaan geel ayna ugu deeqaan walaaladooda jeyshka iyo macnaha ciidamada mujaahidiinta waxaa ka horreysay mar markaan ka horreysay oo waxa weeye dhowr iyo toban neef ay keeneen oo saasoo kale lagu wareejiyey marar kale waa ay jireen dhammaan qabaa'ilada meelaha ay mujaahidiintu ay joogaanna mar walba way ka qayb qaataan uloogitaanka iyo macnaha walaaladooda mujaahidiinta inay mar walba soo dhoweynayaan oo u loogayaanoo waxa weeyaan ay marti qaadayaan kama zuulin dhammaan qabaa'ilada waana arrin wanaagsan oo ay ku sharfan yihiin ummadda muslimka ee soomaaliyeed iyo dhammaan odayaasha dhaqanka waa arrin wanaagsan oo waxa weeyaan lagu ammaano ilaahay subxaana wa tacaala nasri ayuu ummadda ku siinaya qabaa'ilka iyo guud ahaan bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa tan iyo markii la gudagalay bisha barakaysan ee ramadaan mujaahidiinta furimaha jooga gaarsiinayay agabyo iyo hadiyadooyin kala duwan oo qaali ah
degmada ceelcadda ee wilaayada jubbooyinka ayaa waxay ku tallaabsanaysaa horumar iyadoo ka soo kabsanaysa dib u dhaci ay badeen ciidamada kenya maxamed amiin ayaa warkan faahfaahinaya degmada ceelcadda ee wilaayadii islaamiga ah ee gadow ayaa marba marka ka dambeysa waxa ay kusii tallaabsanaysaa horumar ballaaran oo laga dareemayo guud ahaan degmada iyo deegaanada ku dhowdhow magaalada ceelcadde ayaa waxaa labada kun iyo lix iyo tobankii lagu xoreeyey ciidamada kenya ee duulaanka kusoo qaaday qeybo ka mid ah waddanka soomaaliya kenya ayaa ceelcadda kula kulantay dagaal qaraar oo khasaare ba-an lagu gaarsiiyey askarteeda kaas oo ay ku qaadeen dagaalyahanno ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda kenya ayaa dagaalkaasi waxaa loogu xasuuqay boqolaal askari oo kenyaati ah taas oo ugu dambeyntii sababtay inay isaga baxaan guud ahaan degmada ceelcadda ee wilaayada islaamiga ah ee gado muddo hadda laga joogo ku dhowaad shan sano ayaa waxay degmada kusii tallaabsanaysaa horumar dhan weliba ah waxayna dadku kasoo kabsanayaan hagardaamooyinkii ay kala kulmi jireen ciidamada kenya qaar ka mid ah odayaasha ku dhaqan degmada ceelcadde ayaa ka warbixiyey dib u dhiska ku socda magaalada iyo horumar dhanka waxbarashada ah oo ay ku tallaabsatay degmada iyadoo ilaa iskuullada ilaa dugsi sare ay samaysan yihiin macadiyo dhowra iyo dugsiyaal ilaa tobaneeyaana ay samaysan yihiinbaa xarakadu iyay soo gaartay khayr allah siiye wixii ayaga ahaa iyo waxbarashadeedu wayn sii ballaaratay hadda waxaan umaleynaya ilaa taqriiban dhowr iyo toban dugsi inay dhan yihiin dugsiyada hadda ka furan oo wax lagu barto meelo kale oo maxay ahaydee ay dadka waaweyn ay wax ku bartaanna waa ka furan tahay marka waxbarashadu hadda heer fiican bay maraysaa wuxuu yimid kadib markii magaaladu ay la kulantay dhibaatooyin fara badan oo biyo magaalada buuxinayey oo ganacsigii magaaladana dhaawacayey dadkii magaalada deganaana barakicinayey oo muddo bilo ama laba bilood dhibaatadiisu ay sii jiraysay oo ay saameyn ku yeelatay noloshii dadka iyo ganacsigii labadaba markii qaybtaa lagu guulaystay muddo yar kadib qaybtii kale in la sameeyo ayaa loo tashaday waa loo nastay ayadana insha allahu ilahi wuu nagu guuleeyey deegaanada ay haystaan shisheeyaha iyo kuwa garabka u ah ee soomaalida ah ayaa waxaa ka jira dib udhac dhan weliba ah halka meelaha laga saaray shisheeyaha iyo kuwa caratuurka u ah ay kasoo kabsanayaan dhibaatooyinkii ay dadka ku hayeen muddadii ay la joogeen iminkana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan toban sano kadib dilkii sheekh usaama bin laadin maxaa iska beddelay habsami u socodka jihaadka caalamiga ah maxamed ciise ayaa soo jeedinaya labadii mey labada kun kow iyo tobankii ayay dowladda maraykanka ku dhawaaqday in waddanka bakistan ay ku dishay sheekh usaama bin laadin hogaamiyihii hore ee ururweynaha alqaacida sheekh usaama bin laadin oo ahaa haliyey caan ka ahaa caalamka islaamka iyo reer galbeedka ayaa ka tegay taariikh dahabi ah oo gebigeedba laga dheehan karo deeqsinimo geesinimo jihaad iyo wadnagoynta cadowga muslimiinta bilaadin ayaa lagu dilay degmada otabad ee duleedka magaalada caasimadu ah bakistan dilkiisa waxaa la sheegay inay fuliyeen ciidamo ka tirsan kumaandoska maraykanka balse mugdi ayaa ku jira qaabka uu u dhacay dilkiisa dowladda maraykanka oo ku daashay dagaalka ay kula jirto sheekh usaama bin laadin iyo saaxiibadiisa ayaa diiday inay soo bandhigto meydka sheekha iyadoona sheegtay in meydka shahiidka ay ku aastay gunta hoose ee badda arrintaas oo shaki badan dhaliyey toban sannadood kadib dilka sheekh usaama bin laadin waxaa sii xoogaystay awoodda jamaacadka jihaadiga caalamiga ah waxaana sare u kacay dadka ku biiraya jihaadka arrinkaas oo waxba kama jiraan ka dhigaya u dabaaldigii maraykanka ee dilka bin laadin jihaadiyiinta ayaa dhul ballaaran ka qabsaday wadamada soomaaliya afghanistan suuriya maali yemen burkina faso iyo kenya sidoo kale waxaa sare u kacay weerarada caalamiga ah ee jihaadiyiintu ay ku beegsanayaan reer galbeedka iyo xulufadiisa weeraradii ugu dhigdaadashada badnaa ee lagu qaaday qaaradda yurub wixii ka dambeeyey dilkii sheekh usaama bin laadin waxaa ka mid ah weeraradii baariis oo sanad gudahooda ka dhacay weeraradii dalka beljimka weeraradii tunis ee dadka reer galbeedka lagu laayey weeraradii westigeed ee lagu laayey dad kristaan ah ee ka dhacay waddanka kenya dalka afghanistan oo ah meesha uu kasoo bilowday halganka jihaadiga ee caalamiga ah toddobaatan boqolkiiba waxaa gacanta ku dhigay daalibaan oo alqaacida beeco kula jirta ciidamada maraykanka ayaa hadda bilaabay inay si toos ah isaga baxaan waddanka muslimka ah ee afghanistan kadib duulaan labaatan sano jirsaday oo ay halkaasi ku qaadeen amerikaanka al-shabaab ayaa sanadii labada kun sagaal iyo tobankii qaaday weerar aad u ballaaran oo ay ku beegsatay saldhigga ugu weyn ee maraykanka ku leeyahay dalka soomaaliya bilidogle ayay xarakadu sheegtay inay ku dishay in ka badan boqol iyo labaatan askari hujuum kale oo askar iyo saraakiil amerikaan ah lagu dilay ayay dagaalyahanada al-shabaab ee ku xiran ururka alqaacida waxay ku qaadeen saldhig milatari oo ku yaala gobolka laamu ee dalka kenya taliska africom wuxuu qiray in weerarkaas looga dilay saddex askar oo ay saraakiil ka mid ahaayeen weerarkaas ayaa waxaa ciidamada maraykanka looga dilay toddoba iyo toban askari iyadoo sidoo kale lagu dilay sagaal askari oo kenyaati ah waxaana ciidamada mujaahidiinta ku burburiyeen toddoba diyaaradood oo kuwa dagaalka ah iyo shan gaari oo kuwa ciidanka ah iyagoona qayb weyn oo ka mid ah saldhigga burburiyey islamarkaana dab qabadsiiyey labadan weerar ayaa ahaa kuwii ugu khasaaraha badnaa ee ay martigeliso dowladda maraykanka oo hogaaminaysa duulaanka cadowtooyo ee lagu soo qaaday wadamada muslimiinta tan iyo wixii ka dambeeyey weeraradii kow iyo tobankii sebtembar weeraro boqolaal ah oo jamaacad jihaadi ah oo alqaacida ku xiran ay ka fuliyeen wadamo ay ka mid yihiin maali burkina faso niger nigeria iyo africost waxaana weeraradaas lagu beegsaday danaha reer galbeedka iyo ciidamo taabiciin u ah maraykanka falanqeeyayaasha ayaa sheegay in u s a iyo reer yurub aysan mahdin dilka sheekh usaama bin laadin waxaana caalamka islaamka ka soo baxay usaamayaal kale oo weli taxaddi ku ah dadka aan muslimka ahayn wixii ka dambeeyey dilkii binlaadin waxaa daafaha caalamka islaamka ku faafay faraacayaasha jihaadka ee alqaacida waxaana dhismay alqaacidada qaaradda u eka hindiya alqaacidada bariga africa gaar ahaan soomaaliya alqaacidada saxaraha africa alqaacidada shaam iyo kuwo kale sheekh usaama bin laadin oo ahaa hantiile ka soo jeeda dalka sacuudiga ayaa isagoo shahiiday malaayiin qof oo taageerayaal ah ku leh caalamka taageerayaasha jihaadka caalamiga ah ayaa sheekh usaama bin laadin ku sheegay in uu yahay imaamka zamanka waana darajo weyn oo uu ku helay difaacida dadka muslimiinta ee la dulmiyey mana ahan oo keliya inuu agaasimay weeraradii kow iyo tobankii sebtembar ee wuxuu ahaa haliyey deeqsi ah oo lacago malaayiin dollar ah ku bixiyey kaalmeynta agoonta iyo dadka fuqarada ah warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga halfurqaan waa inaga intaa